yacni kitaabka waxaa weeye markii hore yeeris uu ku qoray wixii uu yeeriyeba waa laga qoraayo waa laysu geeyey marka saa darteed kitaab yeeris lagu qoray iyo mid la alifay oo loo fariistay xagga tartiibta isku mid ma noqonayo marka saa darteed wuxuu leeyahay falihaada saa darteed maadaama yeerintan uu qidcaqidco u yeeriyey lam yaxsul ma aanay xasilin tartiibuhu tartiibtiisu ma soo xasilin cala alwadci almutanaasibi wadcigii munaasabka u ahaa uma aysan imaanin wactanaa bitasaniifi alkhadiibi qaabka haddana kitaabka culumulxadiidka uu ku socdo kuu sheega kitaabka ibnu salaax wactanaa wuxuu aada ihtimaam u siiyey ibnu salaax bitasaniifi alkhadiibi khadiibulbaqdaadi kutubtiisii uu alifay ayuu daryeel iyo cinaayo uu siiyo ihtimaamka uu saaray almutafariqati tasaaniiftii day almutafariqati kala tagtagsanayd tasaaniiftii khadiib ee kala tagtagsanayd ayuu aada ahmiyadda u saaray khadiibulbaqdaadi waxaan nidhi fanni walba ee musalaxa xoog ka alifay ibnu salaax marka muxuu sameeyey kutubtaas kala tagtagsan ee kan musanaf uu yahay kanna kitaab yahay kanna kitaab kale yahay ayuu soo ururinaa marka foo-idii wactanaa wuxuu aada ihtimaamka u saaray ibnu salaax bitasaaniifi alkhadiibi khadiib tasaaniiftiisii uu alifay tasaaniiftii day almutafariqati kala tagtagsanayd fa jamaca markaasuu ururiyey shataata maqaasidihaa maqaasideedii kala tagtagsanayd ayuu soo ururiyey fa jamaca wuxuu ururiyey ibnu salaax shataata maqaasidihaa shataata maqaasidi tasaaniifi alkhadiibi damiirkaa tasaaniifta u laabana khadiib tasaaniiftiisii kala tagtagsanayd maqaasidii kala ku kala tagtagsanayd kutubtii khadiib ayuu soo ururiyey isaga wa damma ilayhaa wuxuu u dumay xaggeeda min hayrihaa min hayri tasaaniifi alkhadiibi khadiib tasaaniiftiisa uu alifay tasaaniif aan ahayn xaggeeda wuxuu uga soo dumay nuqaba fawaa'idihaa fawaa'ideedii xulkeedii ayuu soo dumay fajtamaca waxaa kulmay marka fii kitaabihi kitaabkiisa dhexdiisa waxaa ku kulmay maa ayaa ku kulmay tafaraqa kala tegtegey fii hayrihi ku kala tegtegey fii hayri kitaabihi ibnu salax kitaabkiisa hayrkiis oo kutubtii khadiib ah wixii ku kala tegtegay ayaa kiisa kusoo ururay meeshaa marka si fiican ufiirin fa jamaca wuxuu ururiyey marka ibnu salax shataata maqaasidiha tasaaniiftaas maqaasideedii kala tagtagsanayd buu ururiyey intaa markii warkii khadiib markuu soo aruursaday oo kutub kala duduwan oo khadiib uu leeyahy uu ka soo ururiyey ayuu haddana fawaa'id oo meelo kale ka keenan oo ku daray markaasu wuxuu ku leeyay wadamma ilayhaa wuxuu u dumay min hayrihaa tasaaniifta khadiib hayrkeed xaggeeda wuxuu uga soo dumay nuqaba fawaa'idihaa fawaa'idda culumtan kuweeda xulka ahaa ayuu uga soo dumay oo ka soo qaaday markaasuu xaggaas u dumay faijtamaca waxaa kulmay marka fii kitaabihi kitaabkiisa waxaa ku kulmay maa tafaraqa wixii ku kala tegtegay fii hayrihi fii hayri kitaabi ibnu salax ibnu salax kitaabkiisa kutubta aan ahayn wixii ku kala tegtegay waa kutubtii khadiibe wixii ku kala tegtegey ayaa isaga kitaabkiisa kusoo aruuray yani caan waa hal kitaab oo xambaarsan kutub fara badan soo muhimka intaas falihaada saa darteed marka muhimaddan darteed cakafa annaasu dadka way ku ictikaafeen waa waa laazimeen falihaada tan kan dartiis cakafa annaasu dadkii way nagaadeen ama waa laazimeen calayhi kitaabkan ibnu salax korkiisay ku ay laazimeen wa saaruu wayna socdeen bisayrihi ay bimadhabihi ay ku socdeen madhabkiisa ayay ku socdeen socodkiisay socdeen falaa yuxsaa lama koobi karou yidhi kam naadimun kam naadimina idin dhigan kamtaan istifaamiye waay kam naadimun falaa yuxsaa lama lama koobi kara marka kam imisa naadimun naadim ah kam imisa naadimun wax nadmiyey oo kitaabkiisa nadmiyey lama lama koobi karo lahu isaga nadmi u nadmiyey wa mukhtasirun imisa u ikhtisaarisay lama koobi karo wa mustadrikun imisaa marka ka daba tagtay isaga calayhi korkiisa kitaabkan korkiisa imisaa ka daba tagtoo ziyaadisay oo wax ku dartay waxuu isaga ka tegey ziyaadisoo ku dartay nacam wa muqtasirun imisaa ayaa iyagana ziyaadadii ka tegayoo kiisi ku gaabsaday muqtasirka waxaa weeyaan aliqtisaar alityaanu bibacdi almaqaasid maqaasidii yani maqaasidii ku qornayd muqadamada ibnu salaax qaar ka midoo intuu soo qaato ku gaabsaday ikhtisaarku kaas wamucaaridi wamucaaridun imise ayaa caariday isaga wamucaaridun lahu ku caaridayna imisa imisaa caariday lama koobi kara iyadana wamuntasirun imisaa u gargaartay lahu isaga lama koobi karo ayb halkaan marka waxuu le falaa yuxsaa kam naadimun lahu inta imisaa nadmisay oo isaga muqadamadaa nadmi ka samaysay lama tiri karo dadkii nadmiyey marka waxaa ka mid a alxaafid alciraaqi alfiyada ciraaqiga wuxuu asal u ah muqadamada ibnu salaaxa asal wamukhtasirun dadka ikhtisaariyey imisaa ikhtisaarisay waxaa ikhtisaariyey ibnu katiir waxaa ka mid a waxaa ka mid a alimaam الnawowi ataqriib lilimaam الnawawi ikhtisaar culuum اlxadiidka ibnu katiir dadka hadda baacidkii baacid alxadiid ay u yaqaaneen laakiin albaacid alxadiid waxaa iskale axmed shaakir iskale baacidku waa sharaxa ikhtisaarka laakiin kitaabka ibnu katiir ikhtisaar culuum اlxadiida le wamustadrikun calayhi imisaa ka daba tagtay isaga oo wax ku dartay istidraagga waxaa la yidhaha in ziyaado lagu dara sheega oo waxay leeyihiin ibnu salaax waxbau ka tegey annagaa ziyaadinay meeqaa iyagoona marka istidraag ku samaysay istidraagga waxaa ku sameeyey albulqiini maxaasin listilaax waxaa ku sameeyey istidraag sidoo kale muqaldaay muqaldaay culimmada xanafiyada ka mida wa muqtasirun mid ku gaabsaday fawaa'idii ku jirtay maqaasidii kitaabkan qaar ka mida mid ku gaabsadayna badayaa isagul yani imisaa ku gaabsatay saas kuwaana marka waxaa ka mida marka iyagu iyaguna waa badan yihiin kuwaan wa mucaaridin lahu imisaa isaga caariday dadka caariday ibnu abi dam ayaa ka mida ibnu abi dam wamuntasirun lahu imisaa u gargaartay dadka ibnu salaax u gargaaray waxaa ka mida oo dadkii caarida ka dhiciyey alxaafid alciraaqi altaqyiid waliidaax altaqyiid waliidaax kitaabka leraa ibnu salaax uu leeyahay ee uu leeyahay alxaafid alciraaqi waxaa lamida sidoo kale dadka u gargaaray ibnu xajar laftirkiisa ibnu xajar annukat calaa kitaabi ibni salaax aada ugu gargaaraa marka ictiraabaadka waa ka jawaaba loo keenaya calaa kulli xaal yani kitaabkaas waa la dul fadhiistay culum lxadiidka fasa'alanii bacdu likhwaan intaas taariikhdii mustalaxa markuu kusoo siiyey ay wuxuu ku leeyahay fasa'alanii bacdu likhwaani walaalihii qaarkood baa waxay is-su'aaleen bacdigaan marka culimmadu waxay yidhaahdaan laba ninaa lagu sheegaa cizudiin cizudiin ibni jamaaca izudin cizudiin ibnu jamaaca ibnu jamaacahan ma aha ka kale weyn ma aha izudiin ibni cizudiin ibnu jamaaca iyo ama shamsudiin maxamed ibnu maxamed azarkashi labadaas nin ayaa ay ujeedaa ama mid kamida ujeedaa baa laleeya fasa'alanii bacdu likhwaani wuxuu i su-aalay an ulakisa lahu inaan u koobo an ulaqisa inaan koobo lahu bacdigaas inaan u koobo almuhima muhiimka inaan u koobo min daalika kutubtaas tasaaniiftaas aan ugaga soo koobo ayuu is-su-aalay falakastuhu waan u miiray marka waa usoo khulaaseeyey waa usoo miiray marka falakastuhu waan usoo koobay fii awraaqin baan ugu soo koobay awraaq waraaqo latiifatin yaryar samaytuhaa aan ku magacaabay nuqbat alfikari fii musطalaxi ahli اlatar see u sameeyey marka wuu leeyay kitaabka marka calaa tartiibin tartiib ibtakartuhu aniga aan bilowday calaa tartiibin tartiib ibtakartuhu aniga aan bilowday oon layga horreeyey wa sabiilin jid buu yidhi dariiqo intahajtuhu aan qaaday aniga dariiqo aan qaaday oon maray maca maa damamtuhu waxa aan u dumay lala qabo ilayhi kan xaggiisa oo min shawaaridi alfaraa'idi ah oo min shawaaridi alfaraa'idi waxyaabaha aadka u wan wanaagsan kuwooda fafakanaayo xaggooda ka ah wa zawaa'idi alfawaa'idi fawaa'idda kuwooda zawaa'idda yani zaa'idka ah xaggooda ka ah cora wuxuu ku leeyahay marka kitaabkan waxaan ku magacaabay nuqbat lfikr fii musalax ahli asar qaabkaan u sameeyen calaa tartiibin ibtakartuhu tartiib aan aniga bilowday wa sabiilin intahajtuhu iyo jid aan aniga qaaday dariiqadaas waxaa ii weheliye kuleeyahay maca maa damamtuhu ileyh wax aan u dumay nuxbahan kitaabkan oo min shawaaridi ilfaraa'idi ah faraa'idda waxyaabaha aadka u wan wanaagsan shayga faraa'idka waa jamcu fariid fariidkuna wax aadka u wanaagsan way waxyaabaha wan wanaagsan kuwooda dihniga ka fakanaya wuxuu ku leeyahy waxyaaba aad u wan wanaagsan oo dihniga ka fakanaya jira kuwaasoo soo qabtay buu leey marka waa u dumay nuxbahanaa dhexgeliy aan u dumay sidays adig kaaga fakan min shawaarid ilfaraa'id maca maa lala qaba damamtuhu aan u dumay ilayhi isaga xaggiisa oo min shawaaridi ilfaraa'idi ah waxyaabaha wan wanaagsani ee faraa'idda ah kuwooda dihniga ka fafakanaya ah wa zawaa'idi ilfawaa'idi fawaa'idda kuwooda ziyaadaadkooda ah wa zawaa'idi ilfawaa'idi fawaa'idda zawaa'iddooda ah ayaan u dumay faragiba ilaya jamaacatun jamaaca ayaa iga damacday haaniyan labaad haaniyan mar labaad an adaca inaan saaro calayha iyada korkeeda inaan dejiyo nuqbaha waaye damiirka waxu u laabanaa mukhtasarka nuqbaha calayha iyada korkeeda inaan dul dhigo sharxan sharax sharaxaasoo yaxullu furaayo rumuusahaa rumuusteeda furaayo ramsigu waa wax aan la fahmi karin ama yani shayga xirmaayo qofka fahamkiisa ku xirmaayo sharxan inaan aan dul saaro yaxullu furaayo rumuusahaa rumuusteeda wayaftaxu furaayo kunuusahaa kaydadka dhex eegaay ramsigu marka wuxuu khaas u yahay alfaada lafdigii adag sharxan ku furaayo wayaftaxu kunuusahaa macaanida ku jirta kayd kaydkaanna macaanida u jeedaan macaanida dhex ceegaagtana aan furaayo sharxan ku furaayo wayuwadixu caddaynaayo maa khafiya maa wixii khafiya qarsoonaado qarsoonaaday cala almubtadii midka bilaawga ah wixii ka qarsoonaaday oo min daalika kaagaasna soo sheega fawaa-iddaas iyo waxa uu soo sheego dhan marka jamaaco labaada iga dalbadeen buu leeyahay dalab labaad ii keena oo inaan sharxa hay fabaalagtu fii sharxihaa marka waxaan ku cala almubtadi'i min daalika faajabtuhu waan ajiibay ilaa su-aalihi faajabtu waan ajiibay hu kaas iga dalbaday bacdigaas ilaa su-aalihi su-aashiisaan ajiibay raja'a lindiraaji qaaditaan aan qaado rajayn aan rajaynayo fii tilka almasaalifi duruqdaas la qaado raja'a alindiraaji qaaditaan rajayntiisa aan rajaynayo fii tilka almasaaliki masaaligtaas waddooyinkaas culummada iga horreysa ay qaadeen qaaditaan aan qaado rajayn aan rajaynayo darteed yaan u ajiibay buu leeyahay su-aashiisa oo anigana silkiga culummadaas inaan qaado adduunyadiina dee inaan dadka u faa'iideeyo aakhiro markaan dhintana ajrigeed inuu ias asbaabtasma wax loo alifaayo fabaalagtu fii sharxihaa sharxeedii baan ku xeel dheeraaday muqadamadan sharxeeda waa ku xeel dheeraaday fi liidaaxi caddaynta iyo wa tawjiihi iyo tawjiihinta waxaa la caddaynaa waa alfaadda wax la tawjiihinana waa macnaha waxaa laga yaaba inaan alfaadii taqaano markaad alfaadda taqaano kadib tawjiiha u baahanta fabaalaqtu waan ku xeel dheeraaday fii sharxihaa sharxeeda fi liidaax xagga caddaynta iyo watawjiihi macaanidoo la tawjiihiyaba wanabahtu waan baraarujiyey calaa khabaayaa zawaayaha laababkeeda waxa ku qarsoon ayaan baraarujiyey buui wanabahtu waan baraarujiyey calaa khabaayaa zawaayaha laababkeeda wixii ku qarsoonaay ayaan baraarujiyey buui nacam hahay lianna maxaa lianna saaxiba albeyti maxaa yeelay guriga ninka iskale oo saaxibkiisa ah adraa isaga ayaa ku ogaal badan bimaa fiihi guriga wax ku dhex jiro kinaayo waay marka waxaa la yidhi kamaaluddiin ashumuni ayuu ka kinaayoona nacam waana ku dhega hadlayaa wuxuu leeyahay isagoo ibnu xajar oo joogo ayayuu matnigiisii sharxay nuqbaha sharxay marka wuxuu leeyahay anaa ku owleysanba sharx hadday noqoto sababta waxaa weeyaan sababta ninka guriga iskale isaa yaqaano alaabtiisa meesha u taal iyo wuxuu kan kala jeeda iyo marka kitaabkiibuu guri ku shabaha laababka kitaabka iyo wixii ku jira aad adagna anaa soo bixin karo leeyahy waana sidaas cali ilqaari wuxuu yidhi isaga waxaa laga yaabaa ayuu yidhi mararka qaar waxaa iska dhici karta yidhi qofkii asalka hore wax alifay haddana nin shaarixoo gadaal ka yimaada inuu uga sii aqoonba taas ka suurtagal laakiin taas waa mudiro aan macno badan ku dhisnayn wayn hahi saasuu marka uu leeyahay nudra w taas wadahara lii waxaa ii muuqatay buu yidhi anna iiraadahu aroorintiisa yani ana iraada sharxi waa damiir sharxa u celina ana iraadahu ana iraada sharxi sharaxa soo aroorintiisa calaa suurati albasdi fidsanaan suuradeed lagu soo arooriye oo aada loo bastiya sharaxa sharaxa in la bastiyo o lafa- la fidiyo alyaq inay u laa'iq tahay oo cunan ma ogtahay ayb wuxuu ku leedaa dariiqadii sharaxu hadda gale matniga waa soo sheegay sharaxa dariiqada uu ku wadaayo hadda kuu sheegay wadahara lii waxaa ii muuqday ana iraadahu sharaxa aroorintiisa soo aroorintiisa calaa suurati albasdi si fidsan oo waasac oo mubasad ah loo soo arooriyo alyaqu inay habboon tahay wa damjahaa wa ana damjahaa iraadu ay ku cadfan tahay wa damjahaa dhexgelinteeda damiirkan haddii u celinay matnigaa loo celinaa markaas wa damjahaa nuqbadii matnigii dhexgelintiisii dimna tawdiixihaa caddaynteeda la dhexgeliyo dhexdiisa dimna tawdiixa ay fii dimni tawdiixihaa caddaynteeda dhexdeeda la dhexgelsho yaa awfaqu yacni aktaru wifaaqan xagga tawfiiqda iyo waxwaafajinta taas ayaa ku badnaansho badan hore inuu ku sharaxana inuu mubasad yahay ayuu ku sheegaa sharaxiina waa la basdiyey isla markaana waxaa la yeelay matnigiina sharxi baa lagu dhex qoray demjiga uu ku sheeca matniga in lasoo qaado sharxi la dhex geliyo waa sidaas ay ku socoto way sharxi iyo matnigii waa isku dhex jiraan wa damjihaa wa ana damjahaa dhexgelinteeda ضمن توضيحها أي في ضمن توضيحها منصوب بنزع الخاص في ضمن توضيحها عدين دحدي إذا لدحقلي أو فق سيدة يا وافق يا يا يا يا, يا ثوابك أما وا- توفيقنا تاسع كفاعا وكو يعني أكثر وفاقا أما أكثر اتفاقا فسلكت هذه طريقة طريقة بانقاضي بويري طريقة القليلة المسالك قادتان كيد ويريها alqaliilata almasaaliki masaaligteeda yani qaaditaankeedu uu yaryahay dariiqadan oo qaaditaankeedu yaryahan qaaday buu yani yani inuu matnigii iyo sharcii isdhexgeliyo waana sida uu ku walba amaa in matnigii qowluhu yar waxyar laga soo qaato qaabkaas ma samaynayo isaga matnigoo dhan sharaxu dhexgelina sharxiina waa waa basdina ayb marka faaqulu daaliban lilahi tawfiiq hadalka marka wuxuu bilaabayaa kitaabka uu bilaabayaa marka matniga sidaan arki doono dariiqada uu ku socdo waa dariiqatu lafi wanashri marka hore si duuduuban u sheegaa hadhowna waa fidina marka mid mid marka hore waa fidina wuxuu ku leeyahay ima an yakuna kada wakada wakada wakada markaas wuxuu leeyahy falawalu saas waay wathaani kada wathaani saas dariiqatu lafi wanashri ku socda sharaxana muxuu ku socdaa matniga ayuu ku dhex jiraa marka haddaad sharaxa akrisato waxaad moodaaba kaanahu kitaab waaxid in maba moodidba matnigii waa ku dhex dhumaa sharciga waa ku dhex dhumaya waa usluub aada u cajiib badan waaye marka ayb faaqulu waxaan odhanayaa buu yidhi haddaba marka qaaliban xaal aan dalbaayo min allahi alla xaggiisa aan ka dalbaayo atawfiiqa waafajin fii ma kii hunaalika meeshaas ahaaday ويوافجه الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث الخبر خبرك خبرك ومرك شرحيا وحون سوهز قلنا معناك أو خبرك مرادف له حديث يا خبر مركو كوشا كدبنا waxa uu gelayaa taqsiimu alkhabar khabarka qaybintiisa biictibaari wusuulihi ilayna marka la fiiriyo sida annaga uu noo soo gaarayo ama ou dadka usoo gaarayo ama qofka musanifka ah usoo qaabka uu usoo gaarayo ugu imaanayo ayuu wuxuu u qaybin doonaa mutawaatir iyo aaxaad hadhow wuxuu gelayaa marka aaxaadka ayuu qaybinaa wixii maqbuul ah iyo wixii marduud ah ayuu ka hadlayaa marka inuu uqaybsamo maqbuul iyo marduud kadib marka saxiixa shuruudiisa iyo xasanka iyo daciifka iyo waxyaabahaasuu marka u gelaya qaala marka waxau yidhi alkhabaru khabarka cinda culamaa'i hada alfanni fannigan xadiidka culimmadiisa agtooda muraadifun wuxuu la fangelayaa waa mid la fangashan lilxadiidi xadiid la fangashan oo waxaa isla macnoa xadiid iyo khabar alxadiidu iyo alkhabaru cinda culamaai alxadiid laba erey oo isfangalaya oo isla mida waqiila waxaa la yidhi alxadiidu xadiidka maa weeyaan jaa-a yimid cani nabiyi sala allahu calayhi waaalihi wasalama nebiga xaggiisa wixii ka yimaadaa xadiid la yidhaahdaa waalkhabaru khabarna maa weeyaan jaa-a yimid can gayrihi nebiga keyrkiis ka yimid bacdu alculamaa marka ayagu waxay u kala saareen waxay dhaheen khabarna waxaa xadiidna waxaa la yidhaahdaa wixii nebiga xaggiisa ka yimid sala allahu calayh waalihi wasalama khabarna waxaa la yidhaahdaa wixii nebiga keyrkiis ka soo arooraa la yidhaahdaa wixii nebiga keyrkiis ka yimaado oo nebiga keyrkiis laga sheegaayo wuxuu noqonayaa alkhabar ama alxadiid haddii la yidhaha waa wax nebiga ka yimid sala allahu calayh waali wasalam wa min tama meeshaas yaa qiila waxaa la yidhi liman yashtagilu loo yidhi qofka ka isku shuqlinaayo bitawaariikhi taariikhda cilmiga taariikhda qofka isku shuqliyo iyo wamaa shaakalaha iyo wixii taariikhda lamida alikhbaariyu ayaa layihi qofkaas ayb waliman yashtagilu qofka isku shuqlinaayo bisunnati sunnada isku shuqlinaayo sunnadii de annabawiyati nebiga loo nisbeeyeyna almuxadisu ayaa la yidhi qofkaasna muxadis halkan wax kale maana waa tafriiq uu leeyahay markii hore wuxuu kuu sheegay culamaau hada alfanni alkhabar iyo alxadiid isku macnoo waana sidii loo badan yahay kadib uu qiil ayuu sheegayo waxa uu leeyahay xadiid maxaa la yidhaha wixii nebiga loo kor yeelo wixii nebiga ka yimaada sala allahu calayh ali wasalama khabarna waxaa la yidhaahdaa wixii keyrkiis ka yimaaday nebiga saasna waa loo qeybiyey saa darteed ninka tawaariikhda iyo ka shaqeeyo maadaama badanaa warkiisa uu ku saabsan yahay maadaama hadalkiisu intiisa badani uu ku saabsan yahay nebiga keyrkiisa uu ku saabsan yahay ninkaas waxaa la yidhahdaa alikhbaariyu khabara loo nisbeynaa marka nacam alkhabar qofka sunnada nebiga ku mashquulsanna oo axaadiidta iyo werinteeda iyo cinaayo siinaayana almuxadisu yaa layidhi nacam marka muxadid yaa iyo ku gaar yahayn ninkii nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkiisa ku mashquulsan ikhbaarina yaa la yidhaahdaa ninka taariikhda isaga mashquulsan waqiila waxaa la yidhi qowl saddexaad waaye baynahumaa khabarka iyo xadiidka cumuumun iyo khusuusun baa ka dhexeeya mutlaqun oo mutlaqa cumuum iyo khusuus mutlaqaa ka dhexeeya fa kullu soo uga dhexeeyaa marka fa kullu xadiidin xadiid dhammaantiis khabarun khabar waaye min gayri cagsin cagsi la-aan halkan marka macnaha waxuu ka wadaa khabar iyo xadiid khabaraa caamsan oo khabar waxaa la yidhaha wixii nebiga ka yimaado iyo wixii keyrkiis ka yimaado waa la dhahaa xadiidna wuxuu noqonaya wixii nebiga ka yimaado sala allahu calayh ali wasalam saa darteed xadiidkii iyo khabarkii khabarkii baa caamsanaanayo oo ayaa caamsanaanayo xadiid walbaa marka wuxuu noqonayaa khabar laakiin khabar walbaa xadiid ma noqonayo khabar walbaa xadiid ma noqonayo haddii boqor laga sheekeeyo siiradiisa khabar ninkii khabar buu kuu sheegay haddii nebiga laga sheekeeyana sala allahu calayh ali wasalam khabar baa laguu sheegay laakiin haddii nebiga laga nebiga laga sheekeynayo mar walbaa khabar waa la dhahaa laakiin min gayri cagsin ma jirto khabar walbaa nebiguu ku saabsan yahay ma dhihi karti nacam taas marka saas uu sheegay wa cabartu hunaa aniga waxaan ka cabiray buu yidhi halkaan bilkhabari alkhabar baan ka cabiray oo alxadiid ma aanan dhihinuu yidhi markaan nuqbaha muqadimada aan sheegayo alkhabaru ima an yakuuna lahu duruqun bilaa cadadin mucayanin saasaan iri ma aanan dhihin alxadiidu ima an yakuuna lahu ma dhihin sababta waa maxayna liyakuuna si uu u ahaado ashmala mid koobitaan badan si uu u koobo warkii nebiga laga soo guurinayay iyo warka keyrkiis laga soo guuriyo sababta waa baabka hadda musalax marka laga hadlaayo nebiga keliya warka laga soo guuriyo kuma saabsana waxuu ku saabsanya taabiciga waxa laga soo guuriye maqduuca la yidhaah waxa laga soo guuriyo saxaabiga oo mawquuf la yidhaaho waakada wax nabiga laga guuriyo iyo keyrkiisa waa ku wada saabsan yihin ayb marka waxa uu leeyahay anigu marka waxaan qaatay yihi cibaaradii caamka ahaydaan qaatay cibaaradii caamka ahayd ayaan qaatay liyakuuna ashmala si oo u noqdo tacriifku mid wax shamleeyo culamadana waxay yidhahdeen sideedaba muhimadda tacriifka ama taxdiidka la xadeynayo istilaaxaadka muhimadda laga leeyahy o dhan waxaa waaye an yakuuna jaamican maanican tacriifku inuu soo ururinayo waxyaabaha laga rabo la rabo dhan isla markaana ou isla markaana uu ka mancinayo ka saarayo wixii aan la rabin inay meesha soo galaan haddii intaan la waayo labadaas haddii la waayo maanicna uu noqon waayo jaamicna noqon waayo wax muhimada ma laha tacriif fahuwa bictibaari marka wuxuu yidhi fahuwa khabarku dameerka khabarku celi fahuwa khabarku biictibaari wusuulihi soo gaaritaanka ilayna anaga uuna soo gaarayo marka la fiiriyo mima an yakuuna lahu duruq jihada marka xadiid ama khabar la qaybinayo dhowr qeyb baa laga qaybiyaa mar waxaa laga qaybiyaa siduu anaga noo soo gaarayo marna waxaa laga qaybiyaa saxiixnimadiisa iyo daciifnimadiisa min xaytu alqabuul waradd min xaytu alqabuuli waraddi haddii laqayb laga qaybinaayo xadiidku waa saxiix iyo xasan iyo daciif wa ahlu hada shani qasamu sunan ilaa saxiixin wa daciifin wa xasan ayb marka taasoo marka laga hadlayo biictibaari alqabuul waradd amaa marka laga hadlayo biictibaari wusuulihi ilayna mutawatir iyo axaada uqaybsamaa ayb fahuwa khabarku biictibaari wusuulihi gaaritaankiisa ilayna annaga uuna soo gaarayo marka la fiiriya imaa an yakuuna inuu imaa an yakuuna imaa an yuujada in la helo duruqun duruq in la helo lahu khabarka loo helo nacam ima an yakuuna bimacnaa yuujada ima an yakuuna ima an yuujada in la helo lahu khabarkii loo helo duruqun duruq in loo helo ima an yakuuna duruqun ima an yuujada duruqun lahu lilkhabari in loo helo ay asaniidu kaiiratun duruqdiibuu kuu sharxaa marka khabarku waxay tahay ima an yakuuna lahu duruqun duruq in loo helo bilaa cadadin mucayanin duruqdaas oo weliba cadad mucayan ah aan ku xirnayn oo duruq tiro badan iska ah ow maca xasrin ama duruq kooban marka hore matnigan ka fiirinayna ow maca xasrin ama duruq la tirin karo la koobi karo bimaa fawqa alitnayni ku xasrisan labo wax ka badan duruq ku xasirsan inuu ku yimaado ow amase bihimaa labo inuu ku xasirsanaado oo ku koobnaado dariiqi ow amase biwaaxidin hal dariiq keliya inuu ku yimaado oo hal uu ku xasirsanaado oo ku koobnaado khulaasadu waxaa weya khabarku inuu ku yimaado duruq fara badan oon la koobi karin mutawaatira iyo ima inuu ku yimaado duruq la koobi karo duruqda la koobi karaa laakiin waxay tahay laba wax ka badan dabaqada ugu yar ee sanadka laba way ka badan tahay saddex camal wa kaas magacuu yeelana hadhow ama imaa in dariiqa dabaqada ugu yar ee xadiidka warinaysaa laba qof waay bis magac kaloo yeelana ama dabaqada ugu yar hal nin waay magac kaloo yeelana saddexdan dambe marka laysku soo duuduubo aaxaadaa intaasuu rabaa inuu kuu sheego wuxuu leeyahay marka ima an yakuuna lahu duruqun ay asaaniidu inuu ku yimaado xadiidku inuu asaaniid loo helo asaaniid asaaniiddaasoo kaiiratun fara badan lianna maxaa yeelay duruqan duruq jamcu dariiqin dariiq jamciis waayo wa faciilun wasnigaa faciil la yidhaahdana fi lkasrati xagga kasrada iyo badnaanshada yujmacu waxaa loo jamciyaa isaga calaa fuculin baa lagu jamciyaa fucul ayaa loo jamciyaa bidamatayni laba god oo isdaba yaal fucul saasaa lagu jamciyaa wafi lqilatina jamcu qilahana calaa afcilatin ayaa lagu jamciyaa macruuf waa jamcu qila iyo jamcu kasre iyo jamcu tafsiirkaa lagu lagu baxsiyaa laguna sheega wuxuu ku leeyahay ima an yakuuna lahu duruqun duruq marka waa maxay duruq waa jamcu dariiqu ku yiri dariiqaas marka waa faciil soo maha dariiq calaa wasni faciil faciil marka la rabo jamcu kasra in la jamciyo duruqun ayaa fuculun ayaa lagu jamcinaya wa fi lqilati marka jamcu qilo la jamcinaayo wax yar waay shan afar iyo jamcu qila waay see loo jamcinaa markaas waxaa la jamcina afcilatin ariqatin ariqatin marka jamcu kasra jamcina maba xataa shuqul kuma le adigo xunbuu ku tawdiixinaa keliya wlmuraadu biduruqi duruqdana waxaa loo jeedaa alasaniidu asaniid asaniidda weyaan wlmuraadu ulajeedada biduruqi loola jeedo aduruq alasaniidu asaniidda weyaan wlsnaadu isnaadna maxaa leedahay xikaayatu dariiqi lmatni matniga dariiqiisii lagu gaarayay ka sheekayntiisa ayaa isnaad ima an yakuuna lahu duruqun xadiidka in loo helo duruq in loo helo duruqna maxaa la yidhahdaa asaaniid baa la yidhaha duruq isnaadna maxaa la yidhaha tacriifkiisa xikaayat dariiqi lmatni dariiqa darii matniga dariiqa loo maraayo in la shee laga sheekeeyo hadda matni marka muxuu noqona matni maxaa la yidhaha masalan xadiida waxaa la yidhaha xadathanii fulan qaala xadathanii fulan can fulan can abi hurayrata can inabiyi sala allahu alayh ali wasalama qaala kada wakada ayuu nabigu kadaa wakadaadaas dambe matniyaa la yidhaha matnigaas dariiqa loo soo maraayo lagu soo gaaraayana isnaadaa la yidhaha cilmigan musطalaxulxadiidkana isnaad iyo matniga kusaabsanyakusaabsanyasuyuudi uu yihi cilmu lxadiidi yudraa biha cilmu lxadiidi duu qawaaniina tuxad yudraa biha axwaalu matnin wasanad waxaa lagu ogaadaayo lagu bartaa oo lagu baaraayo yii cilmu musalax alxadiidka matni iyo sanad axwaasheed ayaa lagu feeriy marka wuxuu leeyahay isnaadkuna marka macnahaas marka jumladaa maba ku dhigaysa marka alkhabaru khabarka ima an yakuuna ima an yuujada in la helo duruqun duruq asaaniid fara badan lahu lilkhabari in loo helo asaaniid fara badan in khabarkii loo helo asaaniidna marka waa jamcu isnaad isnaadna maxaa laga wadaa dariiqa iyo silsilada matniga lagu soo gaarayo wlmuraadu biuruqi alasaniidu waayo wlisnaadu isnaadkuna xikaayatu dariiqi lmatni matniga dariiqiisa ka sheekeyntiisa weeyaan wa tilka alkasratu badnaantan ilaa duruq ayuu ku yidhi soo maa badnaantaanuu ku yidhi watilka alkasratu badnaanshadaas badnaanshadaadaas axadu shuruudi tawaaturi tawaaturkii shuruudiisii mid ka mida weeyaan idaa waradad hadday soo aroorto bilaa xasri cadadin cadad koobin cadad koobnaantiisa la-aantood cadadkaas oo mucayanin mucayan oo la yaqaano bal takuunu alcaadatu caadadu waxay ahaanaysaa qad axaalad mid mustaxiil ka dhigtay tawaadu'ahum inay isku waafaqaan dadka dadkaa tirada badan ee werinaya calalkadiida been inay isku waafaqaan caadadii baa mustaxiil ka dhigtay wakadaa sidaas oo kale wuquucuhu minhum wakadaa sidaas oo kale waxay caadadu wakadaa wuquucuhu baa kuula mida dhicitaankiisa minhum iyaga ou ka dhaco itifaaqan waafaqis ou ka dhaco min gayri qasdin qasad la-aan an iyagoon isu imaanin oon meel isugu imaanin oo qasad aan u yeelin iyo iswaafaqeen taasoo kale caadadu waxay mustaxiil ka dhigtay inay been ku heshiiyaanna waa mustaxiil isla markaana itifaaqoodan qasad kuma dhicine waa un iswaafaqeen haddii marka cadadkiina uu mucayan aanu ahayn oo cadad tiro badan uu yahay shuruudii tawaaturkii waa taasaa marka nacan hadhowna mid mida ugu noqon doona wa tilka taadaasi alkasratu ee tiro badnaanta ah badnaanshadaas ee xadiidku uu ku imaanayo axadu shuruudi tawaaturi tawaaturka shuruudiisa mid ka mida waay goorma laakiin idaa waradad hadday soo aroorto kasradu idaa waradad hadday soo aroorto kasradu bilaa xasri cadadin cadad xasrintiisa la-aanteed cadadkaas oo mucayanin cadad oo mucayan ah cadad mucayana tirada waa badnaan kartaa laakiin bicadadin mucayan ay ku badnaan karta saddex hadda jamac laftirkiisa ruba waxaa la arkaa xadiis saddex afar dariiq ku yimid welina aaxaad marka marka tawaatur laakiin la sheegaayo waxaa qasaba inuu tawaaturku cadadkiisu inuusan cadad mucayana uusan ahayn cadad iska tiro badan inuu hadhow marka cadadkan tirada badan yani ma la cayimi karaa oo ma la dhihi karaa toban iyo soddon iyo afartan iyo konton iyo isaga kuu sheegi doona wa tilka alkasratu axadu shuruudi tawaaturi waidaa waradad hadday soo aroorto kasradu bilaa xasri cadadin cadad xasrigiisa la-aanteed hadday ku timaado cadadkaasoo mucayanin mucayan oo la cayinay bal takuunu alcaadatu caadadu waxay ahaanaysaa yani iskaba dhaaf in cadad mucayana uu ku yimaadee takuunu alcaadatu caadadu waxay ahaanaysaa qad axaalad mid mustaxiil ka dhigtay tawaadu'ahum inay iswaafaqaan cadadkadiiba ay isku waafaqaan caadadii baa mustaxiil waxay ka dhigtay inay been isku waafaqaan say uga dhigi kartaa caadadiina masalan yacnii tiro aada u tiro badan oo dad aan isku meel deganayn oon isku meel joogin ama a'imo ah ama yacni ayaa qadiyo isku waafaqayo taas marka caadadii mustaxiil waxaa ah inay been dadkan oo dhan kaalay aan been sheegno inay ku heshiiyaan taas marka suuragal ma ah wakadaa waxaa kuula mida oo la soconaayo shuruudi tawaaturka wuquucuhu inuu dhaco minhum iyaga xaggooda uu ka dhaco dadkaas tirada badan itifaaqan si un itifaaqa uu uga dhaco iswaafaqid min gayri qasdin qasad la-aan qasad la-aan say uga dhacay maalan ninna ciraaq uu joogaa xadiiskuu sheegay nin shaam uu joogaa xadiis buu sheegay nin masar uu joogaa xadiiskii buu sheegay kulligood isku xadiisay xikaayoona dad marka intaasoo waddan kale joogo inay been ku heshiiyaan waa mustaxiil inay qasad ay isula heshiiyeenoo xadiidkan aan sheegno ay marka ay qasad ku keeneenna macquul ma aha waa un iswaafaqay iswaafaqidaas marka waxay keene in marka warkooda hadhown cilmi uu faa-iideyo falaa macnaa litacyiini ilcadadi marka haddii intaan la rabo cadadku marka inuu mucayan ahaada lama rabo bal takunu alcaadatu qad axaala tawaaducahum cala alqayd wakada wuquucu minhum itifaaqan min gayri qasdin qasd la-aan falaa macnaa haddaba wax macnaa mala male litacyiini ilcadadi cadad cayinitaankiisa cala saxiixi sida saxeixa ah tiro in mutawaatirka loo qabto oo la yidhaha waa inay intaas weriso wax macnaa malaha tiradan marka tiradan marka lagu sheegayo waxaa weya sideeda ood ogaanaysaa mar walba xadiidka sanadku dabaqaad uu leeyahay saxaabadu waa dabaqo taabiciinta waa dabaqo taabicu taabiciin waa dabaqo wahaakada waxaa laga yaabaa taabiciinta inay dabaqaad badan laftirkooda lahaadaan calaa kulli xaal sanadka xadiidka dabaqo walbaahi goonideeda loo fiirina marka haddii dabaqo walbaa ay dadkeedu aada u badan yihiin xadiidkii saxaabo badan ay wariyeen taabiciin tiro badan wariyeen ra kaloo tiro badan ay sii wariyeen kadib dad sii tiro badan ay sii warinayeen xadiidkaas oo kale marka oo haddana caadadu mustaxiil ay ka dhigayso dadkan inay been ku heshiiyaan ay isku waafaqaan isla markaana si itifaaqa oo u dhacday oo aan u dhicin si qasad ayagu ay ka leeyihiin aanay u dhicin tawaaturku intaasaa ku filanta natiijada ka dhalanaysa intaasna waa maxay in cilmi daruuri ah ou keeno falaa macnaa wax macnaha marka kuma sugna litacyiini cadadi in cadad cadad cayinitaankiisa cala saxiixi sida saxiixa ah wa minhum waxaa ka mida culummadii man cayanahu ayaa kamida qolo cayintay iyagu cadad qolo cayintay baa ka mida fil arbacati afar ku cayintay wa minhum waxaa kamida man baa kamida cayanahu cayinay fil arbacati afar oo waxay yidhahdeen mutawaatirku dariiqa ugu ya dabaqada ugu yar oo inay afar qof ka kooban masalan saxaabadii waa badan yihiin taabiciintii afar nin ugu yaraan waa inay waa inay weriso hadday afar ka yaraadaan mutawaatirnimadii waa ka baxa ugu badnaan ayagu afaray qabsadeen marka qoladaas waqiila waxaa la yidhi fi lkhamsati shanna waa la yidhi waqiila fi sabcati toddobaa lagu dhex cayimay waqiila waxaa la yidhi fi lcasharati toban waqiila waxaa la yidhi fi lisnay cashara labiyo toban waqiila fi larbaciin afartan dhexdoodaa lagu cayimay waqiila fi sabciina toddobaatan waqiila gayru dalikana waa la yidhi watamasaka wuxuu qabsaday kullu qaa'ilin mid kastoo qaa'il kasta bidaliilin daliil buu qabsaday daliilkaas oo jaa fiihi uu ku yimid dikru daalika alcadadi cadadkaas xuskiisa halkaan marka daliilku ma ahan in aayad ama xadiis ay dhehayso mutawaatir intaasa u shardiya tiradooda maahane nin walba uu wuxuu is yidhi amaa tiradaan badan macno ou ku jiraa waxaa laga yaaba qaarkood daliilay qabsanayaan qur-aanka wabacatnaahum itnay cashara naqiiban labiyo toban naqiib ay reer bani israa'iil lahaayeen labiyo tobankao qabsana qaar afartan ay qabsanayaan iyagoo daliil kaloo afartan oo ku jira milicsanaayo kuwo waxay qabsanayaan soddonka qolada afarta qolo walbaa waxbay qabsatay laakiin shay ay qabsatay baabkan annaga hadda aan ka hadlayna nas kuma aha daliil daahirna kuma aha istinaas un qowlkoodaas iyagu ay aamineen ay ku tageen ayay un weheshanayaan istinaas nooc istinaas cabal hadda daliil marka mutamasak bihi la qabsado oo hadda yani nas mas'alada ku oo kala gooyo ma aha fa afaada alcilma haddii intaa marka la helo musanifku waxuu soo sheegay bogta bilaa bilaa xasri cadadin mucayanin cadad mucayanan laguma xasrin mutawaatir caadadii waxay mustaxiil ka dhigta inay been is inay iswaafaqaan inay been isku waafaqaan sidoo kale itifaaq ahaanoo u dhacay khabarkii oo qasad ay ayagu leeyihiin kuma uunan dhicin saddexdaa markii la helo kadib fa afaada alcilma buu faa'iideeyey marka mutawaatirka cilmi buu faa'iideeyey watamasaka kullu qaa'ilin qaa'il kastaa wuxuu qabsaday bidaliilin buu qabsaday daliilkaasoo jaa fiihi uu ku yimid dhexdiisa dikru daalika alcadad cadadkaas sheegitaankiisa uu ku yimid faafaada alcilma cilmi buu faa'iideeyey walaysa bilaazimin oo daliilkaasaa marka cilmi keenay oo cilmi faa'iideeyey walaysa bilaazimin walaysa ma ahaanin laakiin kaasi bilaazimin mid laazimaayo daliilkaasi ama tiradaasi an yatarida inuu istimraaro ou dureersado cadadkaa isaga ah inuu ku socdo fii kayrihi kaa ayrkiisa daliilkaas ayrkiisa yani inuu ku socdo lixtimaali likhtisaasi la khaas noqosho suurtagalnaanteeda meeshaan marka gumuud badan baa ku jiro xaasilkana waxaa weeyaan waajib ma aha haddii daliil qadiya mucayana haddii daliil loo keeno in toban qofood xadiis ay weriso inuu mutawaatir noqdo in tobankaas looga dhigo marka qadiya musallama inta laga dhigo khabar walbo ama xadiis walba inay toban soo weriso mutawaatir ku noqona in la dhaho qasab ma aha toban ka yar hadday keentana ma noqonaayona laazim ma aha saas waa wuxuu raba inuu ku dhaho fa afaada alcilma walaysa bilaazimin an yatarida masalan ninkii qabsaday oo yidhi mutawaatirka waxaa u shardiya toban daliilow keena masalan daliil ama caqli ah daliil caqli ou keenay ama daliil markaas nadari ou keenay wuxuu yidhi marka toban qofood xadiidka ay dabaqada ay ugu yar tahay toban xadiidka ay tahay yaa mutawaatir kownuhu marka qadiyadaas ama khabar mucayana oo daliil ugu keensaday in toban ama labaatan cadad un inay mutawaatir oo saa ku noqonayo xadiis khabarkaas mudarid ma ahano khabar kale hadduu soo arooro tobankaas keliya lagama fiirinayo mar walba waxaa dhici karta toban ka yar khabar afar qofood ay werinayso oo mutawaatir ah ayaa suurtagal noqon karo mid ay toban werinaysoon mutawaatir ahaynna waa dhici karaan marka arrintan laftirkeeda adiladan ay keensanayaan adilo oo mudarida ah ma aha taa weyn marka hadalkaan hadda halkaan ugu sheega naam walaysa ma ahaanin daliilku bilaazimin mid laazima ma aanu ahaanin an yatarida inuu cadadkaas daliilka loo keensaday inuu ku dureersado korkiisa fii ayrihi fii gayri dalika daliili daliilkaas heyrkiis dhexdiisa sababta waa maxa lixtimaali likhtisaasi waxaa suurtagal ah khabarkan iyo daliilkan inay isku khaas yihiin oo haddii khabar kale la keeno tiro ka yar intaas loo baahan karo mutawaatirka uu ku xasili karo ama khabar kale inta la keeno tiro ka badan oo u baahanayo khabarkan mucayanka yani khabar walbaa goonihiis in loo fiiriyo daliil muqarida ma jiraayo mabaaxistan oo dhanna mabaaxis oo musalaxulxadiis ama ah waa mabaaxis usuululfiqhi ah marka haddaa xataa fahmi weyso isku day inaad fahamto haddaad fahmi weyso fannigaan hadda annaga aan akrinayno ajnebiyu ka yahay baxaan isagaan xaafidka laftirkiisa sheegi doona oo wuxuu ku dhihi doonaa matniga kuma aanan sheegin mabaaxistan dhan sababta waa maxay yidhi baabkan shuqul kuma laha fa idaa warada hadduu soo arooro alkhabaru khabarka hadduu soo arooro kadalika sidaadaas oo kale wandaafa ilayhi ou ku darsamo intaas an yastawiya alamru wandaafa ilayhi yani uu ku darmo dee khabarka uu saa usoo arooro tiro badan soo arooro wandaafa ilayhi oo weliba ku darsoomo an yastawiya alamru arrinka inuu silnaado fiihi fi lkhabari khabarka dhexdiisa uu ku silnaado fi lkasrati tirada tiro badnaanta almadkuurati ee lasoo xusay min ibtidaa'ihi laga bilaabo sanadka awalkiisa ila intihaa'ihi ilaa aakhirkiisa laga gaaro tiradu ay saas ay u wada badan tahay waalmuraadu bilistiwaa'i ekaanshadaasna oo an yastawiyada aan ku leeyahay waalmuraadu bilistiwaa'i ekaanshada muraadka laga leeyahay waxaa weeyaan allaa tanqusa inaysan nuqsaamin alkasratu badnaanta almadkuuratu ee la sheegay fii bacdi almawaadici dabaqaadka qaar dabaqaadka sanadka qaarkood inaanay ka nuqsaamin waayo laa anlaa tasiida inaysan ka badanin ma aha idid ziyaadatu maxaa yeele id cillo ah aziyaadatu ziyaadada hunaa meeshaan baabkan khabarka madluubatun weeyaan mid la rabo waayo oo la dalbaayo min baabi owlaa min baabi owlaa baab loo dalbaayo hadalkaan noo istisaalanyahay wuxuu ku leeyahay kasrada aan soo sheegnay iyo shuruudii hadda aan soo sheegnay waxaa qasaba oo lagu darayaa sanadka bilaawgiisa ilaa dhammaadkiisa kasrada waa in laga helo waa in sanadka bilaaw ilaa dhammaad inuu isla eg yahay xagga tira badnaanta inuu iskula egyahay muxuu ku diidaa masalan xadiid baa toban saxaabi weriye taabiciintii ka warisay labay noqdeen tobankaas saxaabi laba taabici bisaa ka warisay labadaas taabici waxaa ka xambaartay xadiidka labaatan nin xadiidkaas isagaa mutawaatir ma dhihi karnaa ma la dhihi karna sababta waa maxay sanadka bilaawgiisa ilaa dhammaadkiisa ma sinna xagga kasrada iyo badnaanta kuma sinna sababtoo meela laba ah meelna toban iyo labaatan iyo magarateen marka meeshaas marka saa darteed lama raba marka midaas saas waa midda ujiidaa waxaa shardiga marka xagga badnaanta inay ku sinnaadaan oo dabaqo walba sanadku inay tira tira badnaanta in laga helo masalan bukhaari baa xadiis warinaayo shuyuukhdii bukhaari waa badan tahay shuyuukhu shuyuukhi lbukhaari waa inay badnaadaan shuyuukhda bukhaari shuyuukhdooda dadka ay kasii werinaayeen waa inay badnaadaan taabiciinta laga werinayo inay badnaadaan asxaabta laga werinayo inay badnaadaan badnaashadu marka waa in dabaqo walba sanadku ay taabanaysaa halkaas markaas wuxuu kusii baraarujiyey isla ekaanshadan an yastawiyadan inaad ka fahamto waa inay tirada xagga tirada ay yani badnaantaa isla ekaanaysa laakiin tirada cabirkeeda inuu isla ekaado shardi ma aanu oo masalan hadday saxaabadu toban yihiin taabiciintu waa inay toban noqdaan ragga kasii werina inay toban noqdaan kuwa kale inay toban noqdaan shardi ma aha maxaa waa inaynan yaraanin yaraanta unbaa dhib ah badnaantu dhib ma ah waxaa suurtagal ah marka hal dabaqo inay toban qofood tahay dabaqada ka werinaysaa soddon inay noqoto ziyaadada annaga marka waa rabnaayo kuleeyahay waxba dhiba dhib ma keenaysa nuqsaantaa marka meeshaas baabkaan marka nuqsaantaa dhibka keenaysa ma garateen taas meelihiisaan ugu horeeya meela ugu adag waa xoogaa abaar markuu ka baxo isku sahlanaana naam ayb faidaa warada alkhabaru khabarka hadduu soo arooro kadalika sidaadaas uu kusoo arooro tiradaas badan iyo shuruudihii uu kuusoo sheegay wandaafa ilayhi ay ila alkhabari khabarka xaggiisa uu u dunmo kusoo uu ku darmo an yastawiya alamru arrinka badnaanta ah an yastawiya alamru arrinka inuu ekaado fiihi fi lkhabari khabarka dhexdiisa uu ku ekaado fi lkasrati xagga badnaanshada almadkuurati ee lasoo sheegay min ibtidaa'ihi bilaawga sanadka ila intihaa'ihi ilaa dhammaadka laga gaaro waalmuraadu bilistiwaa'i ekaanshadaas sanadku dabaqadii dabaqaadkiisa bilaaw ilaa dhammaad waa inay isla ekaadaanna muraadka laga leeyahay waa allaa tanqusa alkasratu tira badnaantaasi oo dabaqo walba ay badan tahay inaysan nuqsaamin kasradii dee almadkuuratu lasoo sheegay fii bacdi almawaadici meelaha qaarkood inaysan ku yaraanin w almawaadic waa dabaqaat waay dabaqaat dabaqada sanadka sanadka dabaquu leeyahay ilaa an laa taziida inaysan ka badanin maya inay ka badato inaysan ka badanin ma la raba iyada dhib ma keenaysa hadday badato id cilaha ziyaadatu ziyaadada hunaa meeshaan baabkan khabarka madluubatun tun la rabo waayo min baabi awlaa min baabi awlaa loo rabo si min baabi awlaa baa loo raba ayb shuruudii buu sii wadaa marka wa an yakuuna inuu ahaado mustanadu intihaa'ihi sanadka dhammaanshadii dhammaa dhammaadkiisa waxa uu ku tiirsanayo alamra almushaahada inuu noqdo arrin mushaahad oo la arko inuu noqdo aw ilmasmuuca ama la maqlo inuu ahaado inuu u dhammaado laa maa habata waa inuunan u dhammaanin wixii sugnaaday biqadiyati alcaqli caqli qadiyadiis wax ku sugnaaday asirfi baraxla caqli sirfi ah qadiyo ku sugnaatay may buu leeyay inuu ku dhamaaday lama rabo mutawaatirka marka halkan wuxuu ku sheegaa wa an yakuuna mustanadu intihaa'ihi alamra almushaahada waxaa laga rabaa sanadkan soo u socdo tira badnaantii meel walba waa ku jirtaa waa ku jirtaa waa ku jirtaa meesha uu ku dhammaanayo wax mushaahada inuu ku dhamaayo mushaahadka waa maxay samictu waxaan maqlay ra'aytu waxaan arkay waxyaabaha xawaasul khamsa wax laga helaa inuu ahaado shay yani inuu ku dhammaado xisi ah shay xisi ah inuu ku dhammaado shay maxsuus ah inuu ku dhammaado muxuu diidaa marka wax aan maxsuus ahaynoo falsafo iska ah masalan hadda masalan ninka dadka falaasifada oo mutakallimiinta yani falaasifada wax iska dhaadhiciyeenaa jiro waxaa la yidhaha qidam alcaalam caalamka weligiis inuu horreeyey oo jiri jiray oo weligiis caalamkaan inuu caalamkaan inaan xaadis uusan ahayn yani shay soo dariyey inuusan ahayn marka waxay leeyihiin qadiyadaas marka falaasifa o dhan aka shuruudii hadda waa laga helaa haddaan si u feerin falaasifadii kii hore ilaa kan dambe haddaad sanad u yeesho dawaa'iftii falaasifada o dhan waa wada qaba fikrada ko tiradoodu ma yaro oo aaday u tiro badan yihiin buldaan kala duwan ayagoo kala degan oon meel isugu imaaninay qabaan fikraddaas laakiin maxaa laga waaya iyaga marka mustanad intihaa'ihim ila alxisi ma aha meesha waxoodan ay u dhammaanayso sanadkoodan sidoo u socdo u socdo shay maxsuusa ma ku dhammaanayo shay iscaqliga ku dhammaanaya keliya waa shay mala ah unbuu ku dhammaanayaa ama wax ayagu ay fikirkooda unbuu ku dhammaanaya waxaan maqalnay ma dhihi karaan say wadan uwadan waxay cabaan saasaan maqalnay saasaan aragnay saasaan taabanay ma dhihi karaan taasaa marka ugu ixtiraa ay ugu ixtiraazayaan marka shardiga nasaa wa an yakuuna inuu ahaado mustanadu intihaa'ihi mutawaatirka yani ama sanadka dhammaadki dhammaadkiisa waxa uu cuskanaayo alamr almushaahada inuu noqdo arrin mushaahado loo jeedo aw ilmasmuuca ama wax la maqlaayo arrin la maqlaayo inuu u dhammaado laa maa sabata wax ku sugnaaday maya biqadiyati alcaqli caqliga qadiyadiisa wax ku sugnaada sirdi caqli barax la qadiya oo caqli barax la oo aan wax la xiriira aanay jirin wax ku sugnaaday maya taasaa ka baxaysa marka meesha waa aragnay waa maqalnay waa taabanay waa urinay aa la rabaa shay maxsuus a faidaa jamaca hadduu jamci hadduu kulansado dawaatirkii haadihi shuruuda alarbacata shuruudan afarta ah wahiya shuruudii buu kuu soo celina hadda iyadoo mubacsaro oo kusiiyey markii hore iyadoo waatan hadda nadaamsan wahiya waxa ay tahay shuruudaasi cadadun tiro kasiirun aada u fara badan cadadkaas oo xaalat ilcaadatu caadadii ay mustaxiil ka dhigtay tawaadu'ahum inay ku heshiiye inay ay isku waafaqaan wa tawaafuqahum iyo inay isku waafaqaan isku macnee cala alkadibi been inay isku waafaqaan mutawaatirka shuruuddiisa shardiga koowaad waa maxay cadad tiro badan inay werinayaan cadadkaas ay mustaxiil caadadu ay ka dhigayso dad tiro intaas la eg inay been isku waafaqaan malaayiin qof hadday hadda mas'alo isku waafaqdo macquul maaha inay been ay soo dhoodhoobeen inay tahay suurtagal maa alif marka waa kaa shardiga koowaada ba rawow daalika way wariyeen marka kaagaas can milihim iyagoo kaley ka wariyeen dadkan tirada badan dad kaloo tiro badanoo ayagoo kaley ka wariyeen min alibtidaa'i bilaawga laga bilaabo ila alintihaa ilaa dhammaadka laga gaaro cadadkiina waa inuu tiro badnaantu inuu inay meel walba ku jirto jiim wa kaana mustanadu intihaaihim dhammaad dhammaadkooda waxa uu cuskanayana uu ahaado alxisa inuu ahaado shay maxsuus inuu ahaado wa kaana uuna ahaaday mustanadu intihaaihim sanadkoodu mee waxa uu ku dhammaanaayo waxa uu cuskanayo alxisa inuu ahaado shay maxsuuska daal wandaafa ilaa daalika kaagaas lasoo sheegay waxaa ku darmay an yasxaba inuu la saaxiibo habarahum iyaga khabarkooda ifaadat lcilmi cilmi faa'iideyntiisa lisaamicihi midka maqlaaya cilmi uu u faa'iideeyo shardigan labaa ayuu u kala qaybsami karaa natiijana waa yahay shardina waa noqon karaa mararka qaar haddii saddexdan shardi la helo waxaa qaalib ahoo badan in cilmi uu ku xasilo cilmi ayaa ku xasilaa baabkan marka cilmi laga hadlaa ha ku qaldamin cilmiga ay sheegayan waxay u jeedaan wax aan la inkiri karin waa cilmi daruuri ah oad ku qasban tahay masalan anaad weligaa baqdaad ma arag waxaa laga yaaba inaada baqdaad weligaa arkin laakiin say kuu soo gaartay baqdaad dariiqi tawaaturay kuusoo gaartay sooma dad tiro badanoo sheegaayad ma qasho meel walbo iyadoo lagu sheegaayad ma qalayso magaalo baqdaad layraa inay jirto kutubti waa ku aragtay dad waa tegayo waa ka imid ku dhahayaad arkaysaa inta shuruudahan haddaan fiirin waa laga wada helaa natiijada kuwa xasilaysa marka waa maxay oo ugu dambaysana inaad magaaladan aadan inkiri karin haddaa inkirta waa waalantaas uleedaha cilmiga ay sheegaayeen marka waa cilmi daruuri ay ka wadaan oodan adu inkiri karin way culumta qaarna waa waa la inkiri karaa mararka qaar lijahlin jahli darteed mana lagula yaabayo ma fahamteen meeshaas marka dad badan baa ku qaldama meeshaan cilmiga iyo nadariga iyo daruuriga iyo waxyaabahaas isu isaga dhexyaacsan marka misaalka aan kusoo dhawey karno kaasoo kale bilmisaal masalan nin madaxweyne ahaa jiray ee waxaa adduunka o dhan laga shaaciyey si yacni oo iyadoo aan hadda kaale qaraa-in yarka markaa been inay ku heshiiyaan iyo ay mustaxiil iska tahay yaa waxaad ogeyd marka ninku waa dhintay jiraad ku ogeyd masalan waana dhintaa taasoo kale marka qabarkiisa ay malaayiin isku warinayso dadkii intaasoo kale ay maqlayso intii kale usii sheegayso lama inkiri karo oo cilmi daruuri ah laga qaadana lagana faa'iideysana laakiin mararka qaar waxaa dhici karta saddexdan shardiyo hore in la helo khabarkiina khabar mashhuura u iska yahay oo uusan gaarin xaddu tawaatur is gaarin haddii marka ay dhici karto dadka qaarkood ay dhib ku tahay inay masalada waxaasoo kale ama ay gartaan ama ay cilmi yani qof kastoo warkaas maqlo haddaanu cilmi u faa'iideyneynin shardigii cilmigaa maqan baa laleeyahay saa darteed mutawaatir maahna waa un mashhuur ama mustafiid ahaa marka shardigan afaraad marna shardi bau noqdaa mashhuurkii mutawaatirkaa lagu kala saaraa marna waa natiijo ka dhalanaysa saddexdii shardiyo horeba waindaafa ilaa dalika intaasna oo ugu darsamay an yasxaba inuu la saaxiibo khabarahum iyaga dadkaa tirada badan khabarkooda inuu la saaxiibo waay ifaadat lcilmi cilmi faa-iideyntiisa yaa cilmiga ugu faaiidey ifaadat lcilmi cilmi faa-iideyntiisa lisaamicii loo faa-iideeyey qofkii maqlay warka saamican hadda lama kala qaada ama culuma ha ahaado ama caami ha ahaada ogown ay ama culuma ha ahaado ama caami ha ahaado marba haddii nin kastoo warkaas maqlo isla markiiba wax aanu inkiri karin ay tahay oo cilmi uu ku qasban yahay oo meeshaa ka xasilsanaayo mutawaatira leera midkaas afar shardi baa marka waa ku celinay dad badan inay wariyaan dad lamida inay ka wariyaan bilow ilaa dhammaad meesha uu ku dhammaanayo sanadkoodana shay maxsuus inuu yahay midka afaraadna nin kastoo maqlo in cilmi daruuri ah uu karorsana afartaas shardi biswa mutawaatir haddii afartan shardi laga waayo shuruur dadku waa badan yihiin masalan laakiin waxaa la waayey shardiga ugu dambeeya afaraad xadiidkaas maxaa maxaa dhehaysaana mashhuur waayo laleeyahay kaas oo kale xadiidkaas oo kale wuxuu noqonayaa mashhuur maxaa ka mida masalan xadiid waxaad aragtay saddex imaam ayaa weri werisay waa weyn oo jibaal xagga xisbiga ah afar imaamay ka weriyeen shanaa laga sii wariyey yacni adiga waa dadka culummada markay fiiriyaan xadiidkaas oo kale waxay leeyihin kan oo kale yani wa nin caalima maba inkiri karo kaasoo kale marka walow mutawaatirkiyaanu gaarin walow mutawaatirkiiusa gaarin laakiin cilmi iyo ahliya u baahan yahay in la ogaado cilmi inuu in lagu faa'iideysanayo marka lisaamicihi ma ahane lilculamaa inba unba u faa'iidey karaa khabarkaas nin kastoo maqlo cilmi uma faa'iideynayo kaasoo kale culamada unba u faa'iideyna cilmiga sooma cilmi daruuri culammada u faa'iideyna laakiin caamiga uma faa'iideynayo saa daraaddeed marka shardigan dambaa ka maqan mutawaatir laguma tilmaamayo kaasoo kale waxaa ka mid a xadiis aaxaadka saxiixeynka ku jira xadiiska bukhaari muslim ay weriyeen ee aaxaadka ah saxiixeynka ku sugan culamada ma inkirayaan iyagu waa cilmi daruuri u agtooda ka yahay xadiis nebigu yiri nebiga uu yiri inuu yahay wixii saxiixeyn muttafaq caleyhi ah inuu nebigu inuu yihi sala allahu alayh ali wasalam agtooda cilmi daruuri u ka yahay culamada laakiin maaha nin kastoo saamicoo maqlo inuu agtiisa cilmi daruuri uga faa'iideynayo marka shardigan saddexaad xoogaa farqigaasuu sameynaya macnahaasuu sameynaya fahaadaa midkaani huwa isagu almutawaatiru waaye waa midka mutawaatirka dheera wamaa takhallafat wamaa xadiidkii takhallafat ay ka yani laga waayey ifaadat lcilmi cilmi faa'iideyntiis wixii ka laga waayey canhu xaggiisa kaana mashhuuran bau ahaaday kaana wuxuu ahaaday huwa isagu mashhuuran mid mashhuura bau ahaaday faqad oo keliya yani wamaa takhallafat ifaadat lcilmi shardigii cilmiga faa'iide faa'iideyntiisa ahaa saamica inuu cilmi daruuriya u faa'iideeyey shardigii ahaa wixii laga waayey oo ka dib maray arrintaas oo laga waayey kaana mashhuuran faqad mashhuur weeyaan keliya yacnii shardiga afar shardi buu sheegay kan ugu dambeeyey wixii laga waayey oo saddexda kale laga helay mashhuur weeyaan idan marka fakullu mutawaatirin mutawaatir kasta mashhuurun weeyaan mashhuur min hayri cagsin cagsi la-aan mutawaatir kastaa waa mashhuur sababtoo inta mashhuur noqday uu soo dhaafay markaasuu mutawaatir noqday soo maa saa darteed marka mutawaatir kastaa waa mashhuur min hayri cagsin laakiin mashhuur kastaa mutawaatir maya maya sababtoo ah xadiis mashhuura xadiis waxaa jira mashhuur ah laakiin nin kastoo maqlaahay cilmi daruuriya uusa u faa'iideyneynin oo dadka qaarkood ay leeyin war waa maxay waxaan ay isleeyihin ama ama inay jiritaankooda inay inkiraana laga yaabaa liqusuuri cilmihim darteed kaasoo kale marka mutawaatirku waa ka gaadanya mashhuurku mutawaatirku waa ka gaadanya waqad yuqaalu in la dhahaa la arkaa ina shuruuda alarbacata shuruudan afarta ah idaa xasalad hadday soo xasisho istalzamad waxay laasimsanaysaa xusuula alcilmi cilmi helitaankiisa ayay keensanaysaa yani waxaa laga yaaba in la yidhaahdo afartan shardi haddii la helo cilmigaaba la helay cilmiga uu ka hadlayno waa kan daruuriga ogow cilmiga aan ka hadlayno waa midka qof bani aadam oo maskax qabo aanu inkiri karin